ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daafuray tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka banaadir iyo degmooyinka dariska la ah caasimada sida balcad iyo warshiiq oo sanadkan la ballaariyey si loo xoojiyo isdhexgalka bulshada horumarinta ciyaaraha iyo dhiirigelinta nabadda munaasabadda daafurka oo ka dhacday garoonka ciyaaraha staadio muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha ah xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo xubno ka socday maamulada degmooyinka balcad iyo warshiq gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay isaga oo ka dhawaajiyey muhiimadda ciyaaruhu u leeyihiin isdhexgalka bulshada runtii maanta waa munaasabad weyn oo ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee ka dhaca caasimadda halkan mudan ra-iisul wasaare waxaad noogu daafuri doontaa ee cayaaraha tartanka cayaaraha kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir tartankaas oo ah mid sanadla ah maamulka gobolka banaadir wuxuu u taagan yahay inuu dhiirigeliyo dhallinyarada iyo cayaaraha mudan ra-iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkaaga aad halkaa noogu maamusta inaad noo daafurto kelimadda munaasabadda munaasabadan kelimaddeedana waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha xukuumadda asagaan u daynayaa halkaa waxay shacabka muqdisho dirayaan farriin ah in muqdisho nabad tahay muqdisho horumarayso muqdisho bulshadeeda ay isdhexgelaysa yihiin cayaarihiina waa dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ka hadlay muhiimadda isboortigu u leeyahay dhismaha nabadda isagoo ku baaqay in tartankan loo arko mid kobcinaya fahamka wadajirka iyo nabadda bulshada soomaaliyeed galabta waa galab weyn waa xilli aad iyo aad u qurux badan waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galo galabta waxay kaga duwan tahay xamaasad aad bay xamaasad u sarraysaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa nabadqaadiyayaasha iyo soo abaabulayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha intaba galabta waxayna tusinaysaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ka yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir waxayna tusinayaan wejiga dhabtaa ee ay leedahay caasimaddu wejiga dhabtaa ee magaalada muqdisho waa wejigan quruxda badan ee faraxsan ee walaalaha ee ciyaaraya ee aad iyo aadka u kartida badan ma aha weji madow ma aha weji colaadeed ma leh ma aha weji kala tag iyo dad isneceb ma aha waa weji ay ka muuqato farxad iyo deganaansho iyo reerhayn iyo horumar horumarka caasimadda waxaa kugu fulan sida uu galabta u egyahay istaadiyomka muqdisho wejigaasaan leenahay waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato tartankan kubadda cagta oo si rasmiga uga furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa u dhexeeya xulka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo deega iyo degmooyinka kale ee hoos yimaadaa sida balcad iyo warshiq